بsم الlh الرحmn الرaحيم الحmd لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qal الإmam أbو cbdالرحmn النsائي رaحimh الlه bab الqراءة في العشhاء الآkhرة bsbح اسm رbka الأعlى qiraa'adii cadaynteedii buu u baab yahay cishaha dambe dhexdiisa lagu aqriyo bisabix isma rabbika alaclaa bihi wbilisnaadi qaala ahbaranaa moxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru can اlacmash can muxaaribi bni dithaarin can jaabirin qaala qaama mucaadun mucaad ayaa kacay fasalla alcishaaa cishihii buu tukaday xadiidkii muxaarib marka riwaayadii shalay aan soo marnay min xadiidi sufyaan athawri can muxaarib waxaa ku jirtay salaat almaqrib ayay ahayd riwaayat alacmash can muxaaribna waa tan fasalla alcishaaa alaakhira buu tukaday fadawala waa dheereeyey faqaala nabiyu sal l salam afataanun yaa mucaad afataanun yaa mucaad mid dadka fidnaynaya miyaa tahay mucaadow ku dadka fidnaynaya miyaa tahay mucaadow ayna kunta xaggeed ahayd can sabix isma rabbika alaclaa xaggeed ka ahayd umaad iyada ku akhrisid yani sabixisma xaggee ka jirtay wاduxaa iyo waida samaau nfaطarat ayb qaala baabu اlqira'ati fi اlcishaءi اlaakhirati bshamsi waduxaaha lagu aqriyo qala ahbaranaa qtaybaة qala xadaana leyثu can abi zubayr can jaabiri qaala sallaa mucaadu bnu jabalin liasxaabihi alcishaaa buu tujiyey fadawala calayhim waa ku dheereeyey fansarafa rajulun minaa nin annaga naga midaa gadoomay oo salaadii buu ka baxay fa ukhbira mucaadun canhu mucaad ninkii baa loogu waramay xaggiisa ayaa looga waramay faqaala wuxuu yidhi innahu munaafiqun waa munaafiq falamaa balaga dalika arajula arrinkaa markuu ninkii gaaray dakla calىa rasuuli اlahi sal slam nebigu u galay faahbarahu waa u sheegay bima qaala mucaadun waxa uu yidhi faqaala lahu nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi aturiidu an takuuna fataanan ya mucaadu mucaadow ma waxaad rabtaa inaad noqoto mid fidn fidnayn badan dadka idaa amamta annaasa haddaad dadka u imaam noqoto ood salaadii marka aad tujinaysay faqra' waxaad akhrisaa bishamsi waduxaaha wsbx isma rabika alأclىa wاlleyli idaa yaqshaa waqra' bsmi rabbik yani suuradaha marka aqrib uu ka wado ayb wa shamsi waa ku jirtaa wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn cali bn اlxasan bn shaqiiq wahuwa اlmarwasiyu hiqat saaxibu xadiid qaala akhbaranaa abi abihi waa abu cabdالraxmaan cali bn اlxasan bn shaqiiq whuwa hiqat caabid qaala akhbarana alxuseyn bnu waaqidi can cabdillahi bni buraydata can abiihi ana rasuula اllahi sal l slama kaana yaqra'u fi salaati alcishaai alaakhirati wuxuu ku aqrin jiray biashamsi waduxaaha wa ashbaahihaa iyo suuradaha la midka ah min asuwari ah marka wax taxdiida ma jiraan suuradaha marka washamsi iyo suuradaha la midka ah oo awsaadka ah mufasalka kuwiisa dhexdhexaadka ah buu ku aqrin jiray qaala baabu lqiraa'ati fiiha cishaha dhexdiisa in lagu aqriyo bitiini wazaytuun suuratu tiin wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can yaxya bni saciidin can cadiy bni haabiti can ilbaraa'i bni caazibin qaala sallaytu maca rasuuli llahi sal l slama nebigan la tukaday alcatamata cishaha faqara'a fiiha wuxuu ku aqriyay dhexdeeda bitiini wazaytuun baabu lqiraa'ati qiraa'adii ayuu u baab yahay fi rakcati اluulaa ragcada hore dhexdeeda lagu aqrinayo min salaati alcishaai alaakhirati cishaha dambe ka mid ah ragcada koowaad wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu zurayc qaala xadaanaa shucbatu can cadiy bni haabitin can ilbaraa qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa fii safarin safar dhexdii ayuu ku jiray faqara'a fi lcishaai wuxuu ku aqriyay fi rakcati اluulaa ragcada hore bitiini wazaytuun marka watiin ragcada koowaad uu ku aqriyey qaala baabu اrukuudi fi اrakcatayn اluulayeyni ku xasiloonaanta lagu xasilnaanayo labada ragcee hore in lagu daaho waxoogaa lagu xasilo oo lagu daaho alrukuud bimacna sukuun rakada yarkudu rukuudan waa ay sakana labada hore marka xoogaa qiraa'adii faatixadii waxbaa wehelinaya wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas abu xafs qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii abu cawnin qaala samictu jaabira bna samurata yaquulu qaala cumaru cumar wuxuu yidhi lisacdin uu ku yidhi sacdu bn abi waqaas qad shakaaka annaasu dadka waa kaa cawdeen oo way kaa sheegteen fii kulli shayin wax kasto ayay kaaga cawdeen xataa fi salaati xataa salaadaada waa ka cawdeen ayb yacnii sacad markaa kuufow madax ka ahaa marka wuxuu leeyahy dadkii kuufa eed xukumaysay waa kaa soo sheegteen xataa salaadaadii waa ka sheegteen ayuu leeyahay marka yacni meelna umaynan reebin bani aadamku marka adda waa wax ka baxsanaya ma laha ama ka fakanayo oo riwaayaat riwaayo kale waxay leedahay xataa inahum yaquuluuna waxay dhahayaan inaka laa tuxsinu tusallii waxay kuugu eedeynayaan ay ku leeyihiin adiga xataa salaaddii ma taqaanid oo salaaddii si fiican uma tukado ayay leeyihiin cumar marka madhabtiisu waxay ahayd ninka madaxda meel ka ah haddiiba laga sheegto ama sheegashadaasu run ha ahaato ama yaynan ahaanin waa ka bedeli jira meesha waayo dadkii iyo asaga hadday isfahmi waayaan maqsuudkii madaxtinimada iyo imaamadii waa la weynayaa marka isagoo fiicnaan ku og ayuu haddana iska bedeli jiray waa casili jiray walidaalika markii cumar uu dhimanayey intuunan dhimanin uu dardaarmay dadkii uu dardaarmay waxaa ka mid ahaa lixdii nin ee uu yidhi talada iyaga ha qabtaanoo nin ha laga doorto waxaa ka mid ahaa sacdu bnu abi waqaas isaga weliba wuxuu yidhi aniga kuma aanan eedaynin buu yidhi oo shaqada ugama aanan fariisinin xumaan uu qabo ma uga fariisinin saa ogaaduu yidhi yani ninkan shaqaa laga casilay uu diidayaa inay dadku u qaataan inuu isagu xumaa ayib marka madhab cumar uu lahaa waayo arrintaas faqaala wuxuu yidhi marka sacad atta-idu waan u kaadsadaa fil uulayeyni labada ragcee hore waan u kaadiyaa oo kaadsiimo ayaan ku tukadaa wa axdifu waan soo gaabiyaa oo waan gooyaa fil ukhrayeyni labada ragcood dambe xadafkan marka waxaa laga wadaa xadfu اtatwiili laa xadfu asli اlqiraa'ati dheeraynta waay waxa uu soo gaabinayo uu gooynayo ee maahan qiraa'o dhan ma jirta ma laga wado marka waa xadfu اtatwiil laa xadfu asli اlqiraa'ati ilaa labada ragcood dambe faatixada waa la aqrinaya xadafkan marka uu ishaaraya waa xadfu tatwiil dheeraynta waa ayb wamaa aaluu ma ka nuqsaaminayo maa wixii iqtadaytu bihi aan ku kaga dayday min salaati rasuulillahi sal ly slam nebiga salaadiisa aan kaga daydayna ma ka gaabiyo qaala wuxuu yidhi cumar daaka kaagaasi addannu bika waa malada adiga aan kugu malaynayo saas waa malaynaya uu leeyahay wanaagiisii buu qirayaa cumar qoladaana marka dee reer kuufay ahaayeen dad dhib badan oo ciraaq waxay iska ahayd marka meel dhib badan oo ayaga iyo dadka madaxda looga dhiga aynan isfahmin oo kacdoon badan oo dhib badan bay ahaayeen dadkaasu dhibkoodii marka wuxuu la galay xataa saxaabadii nebiga ee ugu waaweynaa inay xataa yidhaahdaan salaad ma duka yaqaanaan marka dadka haddii sacad salaad ma duka yaqaan lagu eedeeyey marka baciid maahan dadku marka eedooda wax weyn lagama soo qaadan ayb oo waa laga yaabaa qof isaga jaahil iska ah oo ay isaga ku dabagaddoonsan tahay inuu yidhaahdo qofkaas wax ma yaqaano iyo qofka isaga ka aqoonta roonaa inuu yidhaahdo waxba ma yaqaano wax la baciidsanaa ma aha marka isaga laftiisa marka wuxuu yidhi laqad khibtu wa khasirtu waaba khasaaray buu yidhi waanan hoogay reer bani fulaan hadday salaad ii sheegayaan yidhi aniga nacam ayb anigoo nebigii lasoo jihaaday oo ku dhex noolaa intaas arkayay reer bani fulaan hadday salaad ii sheegayaan waaba ii dhammaatay yidhi isaguna nacam marka mararka qaar meela mawaaqiftaas oo kale de qofku hadday danta ku kalifto wuu is ammaani karaa marka ama qolada marka dulminaysa oo kale waa yacni hadalka inuu ku godo oo uu si saxa ugu godo waa u bannaanaanaysaa ayb berigaas berigaasay ahayd berigan maxaad u malaynay marka nacam berigan maxaad u malaynaysaa nacam laga yaaba midkii xarafba aad adigu u bilowday oo xarafba aan aqoonin inuu marka yacni xarafkiiba kugu haysta haddana nacam ayb la yaab wbihi qaala ahbaranaa xamaad bnu ismaaciila bni ibraahim waa ismaaciil bnu culaya dhalay xamaad bnu ismaaciila bni culaya nasaa-i iyo muslima u wariyaan wahuwa hiqatun qaala xadaanaa abi wahuwa ismaaciil can daawuud aلطaa'iy daawuud bnu nusayr abu sulaymaan alkuufiyu hiqat faqiihun zaahid nasaa-i bisa u wariyo kutub sita a'imadeeda can cabdilmalik bni cumayri can jaabir bni samurata qaala waqaca naasun dad waxay ku dhaceen min ahli lkuufati reer kuufa ah fii sacdin ayay ku dhaceen sacd bay wax ka sheegeen cinda cumara radia allahu canhu faqaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaaranay maa yuxsinu salaata salaada ma hagaajin yaqaano faqaala wuxuu yidhi amaa ana anigu fa usallii bihim waxaan tujiyaa iyaga salaata rasuulillahi sal l slam nabiga salaadiisa laa akhrimu minhaa kama dhimo arkudu waan ukwaan yani waan ku xasilaa oo waan daahiyaa fil uulayeyni labada hore wa axdifu waan gooyaa fil ukhrayeyni labada dambe oo qiraa'ada dherarkeedaan soo jaraa waan ee faatixa waa la aqrinaa qaala wuxuu yidhi daaka dannu bika kaagaasi waa malada adiga aan kugu malaynayo qaala baabu qiraa'ati suuratayni fii rakcatin laba suurad in la aqriyo ragcad dhexdeed wbihi qaala ahbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala ahbaranaa ciisa bnu yunus can ilacmash can shaqiiqin can cabdillaahi qaala inii la acrifu waxaan garanayaa annadaa'ira kuwa isku eg eg allatii nadaa'irta oo kaana yaqra'u bihina rasuulullahi sal l slam nebigu uu aqrin jiray cishriina suuratan labaatan suurad fii cashri rakcaatin buu ku aqrin jiray toban ragco marka laba toban suuradood labaatan suuradood haddii toban ragco loo qaybiyo ragcadii meeqa kusoo aadaysa labo marka laba suurad aqrinteed meeshaasay munaasab uga tahay marka uma akhada biyadi calqamata calqamo gacantiisiibuu qabtay calqama ardaygiisii waa ibnu mascuud fadakhala wou galay gurigiibuu galay uma kharaja ilayna waa nagu soo baxay calqamatu calqamaa nagu soo baxay fasa'alnaahu waan su-aalnay fabarnaa bihina fa akhbaranaa bihina wou noo sheegay marka suuradihii maxay tahay markaas calqama noo sheegay fa akhbaranaa bihina wabihi qaala marka laba suurad in hal ragco lagu aqrin karo wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun huwa bnu lxaaris qaala xadaanaa shucbatu can camri bni murata qaala samictu abaa waa'ilin waa shaqiiq bnu salma yaquulu qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi cinda cabdillaahi cabdullaahi bni mascuud agtiisa qara'tu lmufasala jallaadkii qamiis ayaan aqriyey fii rakcatin hal ragcan ku aqriyey buu yidhi qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud markaa hadan ka hadi shicri yani tahuduhaa yani waad boobsiinaysaa hadan boobsiin ayaad boobsiinaysaa ka hadi shicri gabayga boobsiintiisoo kale yani qur-aankii haddaad hal ragca ku aqrisa jallaad qamiisoo dhan ee sidii gabaygaad u boobaysaa marka nacam ayb ee qur-aankiina in la tartiiliyay ahayd ayb shidaة اlsraaci wاlifraadi fi اlcajalati waa deg dega oo aada loogu talax tago laqad caraftu waxaan ogaa aan garanaya aan gartay ana daa'ira suuradihii isku egekaa allatii kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu ou ahaa yaqrunu baynahunna inuu isla xiriirin jiray fadakara cishriina suuratan ayuu sheegay min almufasali ah labaatan suuradood mufasalkii ka mida suuratayni suuratayni fii ragcatin laba laba ugu aqrinaya ragcadii wabihi qaala akhbaranaa camr bnu mansuur qaala xadaanaa cabdullaahi bnu rajaa qala akhbaranaa israa'iilu can abi xasiin can yaxya bni wahaabin ayb athaab ayaa kuwa dhigayaan waa tasxiif wathaab can masruuqin can cabdillaahi waataahu rajulu nin baa u yimid faqaala inii qara'tu leylata caawa waxaan aqriyay almufasala mufasalkii fii ragcatin baan ku aqriyay hal ragco faqaala wuxuu yidhi hadan ka hadi shicri laakina rasuula اllahi sal l slam nebigu kaana yaqra'u nadaa'ira suuradaha isku egeeg ayuu aqrin jiray cishriina suuratan labaatan suuradood oo min almufasali ah ayuu aqrinayay min ali xaamiim xaamiimyadana ka mid ah ayb marka xaamiimyadeeda markaa mufasalkii miyay ka mid yihiin maya qowl baa laakiin wuxuu dhahayaa mufasalka wasaafaad kasoo bilaabaya calaa hada alqowl marka wasaafaad baa mufasalku ka bilowdaa haddii la dhaho al xawaamiim waxay soo gelayaan marka mufasalkii ayb qaala baabu qiraa'ati bacdi suurati suuradda wax ka mida in la aqriyo oo suuraddii qeyb ka mida in laga soo qaato laga aqriyo ayb oo aan la dhamaystirin wbilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa bnu jurayj qaala akhbaranii moxamed bnu cabaadin wahuwa moxamed bnu cabaad bni jacfar hiqatun qaala qaala xadiidan rafacahu ila bni sufyaan wuxuu yidhi xadiid oo u kor yeelay ila bni sufyaan cabdullahi bni sufyaan almakhzuumi abu salamata wahuwa hiqatun can cabdillaahi bni saa'ib qaala xadartu rasuula allahi sal l slam nebigaan xaadiray yowma alfatxi maalintii maka la furtay fasallaa wuxuu ku tukaday fii qubuli lkacbati kacbada horteeda fakhalaca naclayhi labadiisii kabood ayuu siibay fawadacahumaa wuxuu dhigay can yasaarihi bidixiisa isaga markaa hadda bidixda cid kama xigto waa imaam dhanka bidix cid kama xigto waa dhigi karaa faftataxa suurata almu'miniin ayuu ku furfurtay yani suurat almu'minuun suuratu qad aflaxa qad aflaxa almu'minuun ayb falamaa jaa-a markuu yimid dikru muusaa muuse qisadiisa ow ciisaa ciise qisadiisa markay timid calayhim assalaam akhadathu waxaa qabatay saclatun qufac reeraxyo fa rakaca waa iska rukuucay marka meeshaas buu marka wuxuu ka istimbaaday suuraddeeda dikru muusaa aw ciisa waa suuradda dhexdeeda wa walaqad aataynaa muusa alkitaaba lacalahum yahtaduun amase waxaa weeyaan wajacalna bna maryama waummahu aayatan waaaweynaahumaa ilaa rabwatin dati qaraarin wamaciin meelaha markau marayuu ku istaagay ayaa marka uu qufac baa qabtay waa gooyey marka waxaa kaloo laga fahmaa falamaa jaa dikru muusaa ow ciisaa dikru muusaa ama ow dikru ciisaa aayad dhexdeed waaye aayad dhexdeed waaye waxay culimmada ka qaataan marka mararka qaar hadday danta keento aayaddii oo aan la dhammaynin qofku inuu iska rukuuci karo maxaa yeele muusaa marka la sheegayo ama ciisa aayad dhexday uga jiraan ayaga ayb macnahana marka xadiidkan waa loo soo qaataa sida hadda ka muuqanaysa laakiin sabab ayuu nebigu u gooyey caarid caaridkuna marka waa qufac ma reeraxyo qabatay ayuu la jaray ee marka ma looga qiyaasan karaa marka bil ikhtiyaar in loo jaro tabwiibku wuxuu tusaa ikhtiyaar xadiidkuna wuxuu tusayaa caarid ayuu ayuu keenaa nacam marka isaga fahamkiisii dabcan marka kalama qaadin haddii salaada yacni markaa cudur cudurdaarkiibuu marka wuxuu u daliishaday ikhtiyaarkiina laakiin xadiidkii aan soo marnay oo ragcatay اlfajri oo nebiga uu ku tukada quluu aamanaa iyo iyo falamaa axasa ciisa iyo ayaaba tusi karta iyo kii aan shalay soo maraynay aliflaam mim saad suurat اlacraaf uu maqribkii ku aqriyey ragcada koowaad iyo labaada u kala goostay marka midda koowaad ma dhammaystirin suuraddii marka bacdi suura in la aqrin karo waat waa loo deliisho karaa markii dambena meeshii u ka qabtay haddana ayib qaala baabu tacawudi اlqaari'i qaariga magangelitaankiisa uu magan galo alle idaa mara hadduu soo maro biaayati cadaabin aayad cadaab wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxyaa wacabduraxmaan xalqaطaan iyo cabdiraxmaan bnu mahdiy wabnu abi cadiy wahuwa ayb ibnu abi cadiy moxamed bnu abi cadiy can shucbata can sulaymaana wahuwa alacmash can sacdi bni cubaydata wahuwa sulamiyu abu xamzata alkuufiy hiqat can lmustawrid bn اlaxnaf wahuwa alkuufiyu hiqat can silata bni zufar wahuwa alcabsiyu hiqat can xudayfata anahu salaa ilaa janbi الnabiy sal l slama nebiga dhinaciisuu ku tukaday leylatan habeen faqara'a wuu aqriyey fakaana wuxuu ahaa idaa mara hadduu soo maro biaayati cadaabin aayad cadaab ka waramayso waqafa waa istaagayay watacawada ilaahay buu magangelayay waidaa mara biaayati raxmatin hadduu soo marana waqafa fadacaa waa istaagayay allow naxariista warsanayay wa kaana yaquulu fii rukuucihi subxaana rabiya alcadiim wafii sujuudihi subxaana rabiya alaclaa waa waadix tarjamadii xadiidka marka aayad cadaab iyo markuu soo maro allahuma inii acuudu bika minhu allahuma inaa nacuudu bika kada waxaasan allow kaa magangelaynaa salaaddii marka ducadii waa lagu dhihi karaa salaada dhexdeeda khitaab iyo hadal dad iskula hadlaaya maadaama aynan ahayn qaala baabu mas'alati اlqaari'i idaa mara biaayati raxmatin aayad naxaraxmad marka uu soo maro qaarigu inuu rabbi weydiisto naxariistaas xadiidkii hadda unbuu keenayaa de markii horena wuxuu baabaystay aayati cadaab haddana aayati raxma xadiidku laak waa isla mid wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu aadam can xafs bni ghiyaathin can ilcalaaءi bni اlmusayab can camri bni murata can طalxata bni yaziida can xudayfa marka xadiidka xadiid xudayfa walacmashi acmash marka calaa ayuu ku cadfan yahay walacmashi marka xafs bnu khiyaad ayaa laba sheekh leh acmash iyo calaa walacmashi can sacdi bni cubaydata can ilmustawrid bni اlaxnaf can silata bni zufar can xudayfata waa dariiqii hore ayuu kan ku laabmaa marka ana nabiya sal l slama qara'a albaqarata ayuu aqriyey suurat lbaqara waala cimraan wاnnisaa fii rakcatin laa yamuru biaayati raxmatin ma soo maraynin ilaa sa'la walaa biaayati cadaabinna ma soo maraynin ilaa stajaara alluu magangelaya qaala baabu tardiidi اlaayati aayadda celcelinteeda in aayaddii lasoo celceliyo hal aayad maanta dhan in lagu noqnoqdo wabihi qaala akhbaranaa nuuxu bnu xabiibin wahuwa wahuwa hiqat suniyu rawaa lahu abu dawuuda wاnasaa'iyu ayb wahuwa alqumasiyu qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan qaala xadaanaa qudaamaة bnu cabdillaahi wahuwa albakriyu maqbuulu qaala xadaanii xadahatnii jasrat bintu dajaajh wahiya alcaamiriyaة اlkuufiyaة maqbuulaة saas ayaa la yidhi wayuqaalu ina lahaa idraakanna waa la yidhi abu dawud nasaa-i ibnu maaja ha u wariyaan waxaa kaloo imaamu lbukhaari uu yihi jasratu cindahaa cajaa'ib oo intii uu yihi maxay warin jirtay axkaamta xaydka iyo wax ka xaaraam ah bay warinaysa axaadiidta nacam ayb qaalat samictu abaa darin ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaama nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga waa istaagay xataa asbaxa biaayatin ilaa uu waagu ugu bariyey aayad uu ku waabariistay waalaayatu aayaddu in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim weeyaan aayadda marka aayaddaasaa marka nebigu uu ku celcelinayo waagu ugu bariyey oo yacni subixii uu ugu dhowaaday ayb marka aayad laba waxba waa u daliil hal aayad in lagu celcelin karo kow salaada dhexdeeda waxaa kaley daliil u tahay aayadda lafteeda in suurad dhexdeeda aayad laga soo qabsan karo laguna aqrin karo waayo in tucadibhum inuu ka siyaadiyeyna lama sheegin meeshaas marka waxaa ku jirta marka in suuradda dhexdeeda aayad laga soo qabsan karo salaadaha sunnada iyo faradkuna wax farqi uma dhexeeyaan marka laga fiirinayo waxa salaada aadaab u ah ama sunno ama sunno u ah ama waajibaad u ah ayib baabu qowlihi tacaalaa alla qowlkiisii ayuu macnihiisiiba u baab yahay walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha qiraa'adaada kor ha u qaadin hoosna ha u dhigin bisalaatika ay biqiraa'atika maadaama qiraa'adu rukni salaada arkaanteeda ka mida ay tahay baa qiraa'adii baaba salaad lagu sheegay wabihi qaala akbaranaa axmed bnu maniic wayacquub bnu ibraahim addawraqiyu qaala xadaanaa hushaymu qaala akbaranaa abu bishrin jacfar bnu abi waxshiyata wahuwa bnu iyaas waaye can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin fii qowlihi caza wajala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha qaala wuxuu yihi naslad way soo degtay warasuulu llahi sal l slam nebigana mukhtafin mid isqarinayo uu yahay bimakata maka fakaana wuxuu ahaa idaa sallaa biasxaabihi asxaabtiisa hadda uu tujinayo rafaca sawtahu codkiisuu kor u qaadayay wa qaala bnu maniic ibnu maniic isaga wuxuu yidhi yajharu bilqur'aani qur-aankuu la jahraayey ile laba sheekh buu nasaa-i xadiidka u leeyahay marka ibnu maniic baa yajharu bilqur'aani yidhi fakaana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahaayeen idaa samicuu sawtahu codkiisa hadday maqlaan sabu lqur'aana qur-aankay caynayeen waman anzalahu iyo ciddii soo dejisay waman jaa-a bihi iyo axadkii la yimid faqaala allahu caza wajala linabiyihi alla nebigiisi wuxuu ku yidhi walaa tajhar kor ha u qaadin bisalaatika ay biqiraa'atika ilaa waxa kor in loo qaado hoos in loo dhigo sifo ay u noqon karto waa qiraa'ada ayb ee qur-aanku asaga qur-aanku asaga kor iyo hoos iyo lagama tilmaamayo aad buu ugu dheeraaday axaadiidtan imaamu lbukhaari kitaabkiisa khalqu afcaali lcibaad ayb ay biqiraa'atika markaa wuxuu yidhi ay biqiraa'atika qiraa'adaada yacni kor ha u qaadin fayasmaca markaa uu maqlo almushrikuuna gaaladu ay maqlaan fayasubu lqur'aana ay qur-aankii caayaan markaa walaa tukhaafit hoos ha u dhigin bihaa qiraa'adaadii ay can asxaabika asxaabtaada hoos ha uga dhigin falaa yasmacu aynan maqlin markaas wabtagi doon oo jeri beyna dalika kaagaa dhexdiisa sabiilan waddo ka raadi oo beyna dalika marka waa beyna aljahri iyo bayna almukhaafatati udhexeeya wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru can اlacmash can jacfar bni iyaas can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaala kana nabiyu sal l slam wuxuu ahaa yarfacu sawtahu bilqur'aani codkiisa qur-aanka ayuu kor ugu qaadayey wa kaana almushrikuuna waxay ahaayeen idaa samicuu hadday maqlaan sawtahu sawtkiisa sabu lqur'aana bay caynayeen waman jaa-a bihi iyo ciddii la timid fakaana nabiyu sal l slama axadkii la yimid fakaana nabiyu sal l slama yakfidu sawtahu codkiisa ayuu hoos u dhigayay bilqur'aani qur-aanka ugu dhigayay maa kaana yusmicuhu asxaabahu asxaabtiisii ma maqashiinaynin faanzla allahu caza wajala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiilan marka qiraa'adii korna inaan loo qaadin hoosna loo dhigin ayb baabu rafci الsawti bاlqiraa'ati codkii oo kor loo qaado qiraa'ada kor loogu qaado wbihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim wahuwa اdowraqiyu can wakiicin yacquub bnu ibraahim wbihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim aلdowraqiyu can wakiicin qaala xadaثanaa miscaru can abi اlcalaa can yaxya bni jacdata can umi haani'in qaalat kuntu asmacu qiraa'aة الnabiy sal ly slam aan maqlaaya wa ana calىa cariishii anoo cariishkayga korkiisa aan ahay marka ninkan yaxya bnu jacda ibnu mascuud iyo markuu ka warinayay ee ragga la midkaa waa irsaaliyaa ma soo gaarin xadiidkan marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda waa daahiro tarjamada waxay ka hadlaysaa qiraa'ada in codka kor loogu qaado ee umu haani inay cariishkeeda ka maqasho nebiga qiraa'adiisa waxaa keenaysa inuu kor u qaadayo qiraa'ada ilaa hadduusan kor u qaadeen maynan maqasheen ayb qaala baabu maddi sawti bilqiraa'ati codka in la taago oo qiraa'ada lagu taago ayb oo yacni qiraa'ada in la jiidjiido oo codka xoogaa muduud loo sameeyan xadkana la dhaafaynin wbihi qala akbaranaa cmru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qala xadaanaa cabdالraxman qala xadaanaa jariir bnu xaasim can qataadata qaala sa'ltu anasan ayaan su-aalay kayfa kanat qiraءaةu rasuuli اllahi sal ly slam nabiga qiraa'adiisa say ahayd qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa yamudu maddan yamudu sawtahu codkiisa waa taagayey maddan taagid ayuu taagayay oo yacni marka bismi illaahi الraxmani الraxiim midkii marka saas oo kale hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslama clى nabiyina mxamed